haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii caweyska washington waxaa soo diyaariyay inala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac
adiguna hablaha maanta waad ugu horaysaay halbowlaha wadnaha iyo kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kuna soo dhowaado mar kale iyo barnaamijkeennii cawayska washington
xaseyga dardaalana ayaan ku hollinayaay barnaamijka cawayska iyo caawana qodobada aan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a dhegayste haddaad hore u maqli jirtay amaba aad u arki jirtay nin gabadha u ammaanaya ku tilmaama ama u ku sifeeya sifooyin iyo astaamo gaara oo wanaagsan oo ay leedahay amaba quruxda deegaanka ku soo bandhiga caawana waxaan idii hayaa nin haweenay jacaylka u qabo ku soo bandhigaya ama ku muujinaya teknolojiyadda casriga anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan iskriinka soo dhigo kalgacaylisaaqa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpointka iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayoo jacayl baan daraaddaa samiilahay fatahaya qaybtii hal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka madhnaan doonin caawana waxaan idii hayaa
horta liba finaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys kamid oo qoysaska fankaana ahaadkiisa waana dad aan jecelahay hodan iyo mursan de waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan bay idinla degan tahay cabdixakiino de mursanlaana waa kinala degan yahay barnaamijkuna waa caweyska washington ugogoyaay gablada ugoyo ka muuqati ugogoyaay gablada ugoyo ka muuqati ugogoyaay gablada
aan ku bilaabay dhegaystayaal wax badan ayaynu maqalnaa jacayl lagu muujinayo suugaan kala duwan gaar ahaan heesa ay ku ladhan yihiin erayo ka hadlaya xaaladda markaasi uu qofku ku sugan yahay amaba uu soo maray hase yeeshee muddooyinkii u dambeeyey waxaa iyaguna soo badanaya jacburro kala duwan oo xambaarsan waayo jacayl balse kuwii hore kaga duwan waxa ay ammaantaasi ku masaynayaan amaba ay ku tilmaamayaan iyadoo isticmaalaana jidad kala duwan islamarkaana u adeegsada tiknolojiyadda casriga waxaana dadka jacburradaasi sameeya ka mid ah abwaan axmed cismaan batuun oo sidoo kalena ah ka mid ah bahda warbaahinta waxaana axmed barnaamijka caweyska washington nala wadaagay jacburro ka hadlaya waayahaasi jacayl caawana waxa uu inoo hayaa jacaylkaasi ku soo bandhigaya amaba uu ku muujinayo tiknolojiyadda casriga waagaag waxaad samaysaa jacburro kala duwan oo iyagana aad tiknolojiyadda casriga adkaad aad ku soo qaadato tusaale ablowd baa la idhaha tan waxay odhanaysaa aaladii jacaylkeen inistoolgareeyaa amar qaadan weydo haad barays adnaanaa ku albaabay daasweed intertiina diido ama kaaga caashaqa ay tiigi waayadan muu ebisgarayno dhaabta days amaahiya anigaa dal aaminay adda aan lahayn oo iskarash gareeye haddii iskaan iyo agab qaadayaa jiro koodigana ilaasho o ii adlowd garayn karaa ama inaan yaqaaniyo injineero hardware numariga abaadiyo inta aanay eber noqon daatadaydu idinkeed af la bililiqaysiyo dhaqankii lacaasaan axmayaa dhankayga oo murtidiiyo abraartaye ehelkii jacaylkow aqoonyahan furdaanshiyo kale ila agaasina waa ehelkii jacaylkow aqoonyaha furdaanshiyo talayla agaasime marka
fariintiina waa ta halkaa dambe ku jirta ee afla bililiqaysiyo dhaqankii la aasaan axmayaa dhankayga ma garanaysaa waan gartay laakiin markaad leedahay anigaa dal aaminay macnaha waa dalkii waa combyuterkii dalka ahaa macnaha xogtii ama dhaatada iscratch gareeya macnaha burburiya marka macnaha waa xogtii iyo macluumaadka iyo sirtii la dhiibay baa la baabiinayaa oo de waxaan soconayn bay ka noqotay marka taasi maxay ku soo baxday axmed eed ku qaadatay inaad teknolojiyadda ku doorato waa kolley jacayladii i t-ga ahaa sheekadii silsilada ahayd ee waktiyada qaar warbaahinta sii dayn jirta unbay qayb ka ahayd oo haye waxay ku imanaysaa un jacaylkii unbay daba socotaa ninkii odayga ahaa hayay ma garanaysaa waan gartay ninka odayga jacaylka haye muxuu ahaa de waa jacaylkaa ilaa i t g la galay cabdixakiin oo meel walba la maray ee laga dhegeysan waayey haye haye haye ilaa intaa maray isagoo halkii isagoo ka yaro dhadhay haye ayaan jeclaa inaan ku xiji waan gartay maanta kalaa jirto oo la idhaahdo laptop oo magacii kobyara dhabta aynu ku qaadanaynoya marka iyadoo xagga teknolojiyaddii guud marka laga yimaado iyadoo laptop bay gaar u qaadatay oo combyuterka yaraa ee laabtaabkun haa adu itgu dee kollay nin weynoo bede looma kala saarsaarne cabdixakiinow laba warbaahinta waynu ku jirray intaana xaggaa u kicin oo kollay inta lagu muraadsadun baynu dee ka naqaanaaye waad yahay laakiin dee marka laysyar xariisinayana waxyaalo kalaa lagu magaranaysaa hadda ila soco marna waaxid haye haye marka dabeetana waxay odhanaysaa laabtaab nin haystaa beskitaab ma doono intuu jaartar qaato uu marba fiis la tegiyo boorso uu ku rido iyo kan u waayi maayo xaalkiisu waa halis markuu dhuuqo faceoo mashquul kama dhamaadeen anigana sidaasaa muuqaaga jeerkaan screenka soo dhigo kalgacaylisaaqaa waan baint gareeyaa photoshopka mariyaa oo powerpoint iyo excelkaba ku tuuraa aayahaygii baa tahay waan walwaalayaayoo jacayl baan daraadaa samiilahay fatahayaa tirinjiikaroonay mouskii quluubtay marisayka dinkaa jacaylkii ku tuurtoo foormaad gareeyo waxaad tidi biliidoo qulqulbaad i leedahay waxaan kaa codsanayaa faistoor gareeyo adbayskii walaaley ubad iyo caruur badan aan dirint garayne ubad iyo carruur badan aan berintigarayne dabcan dee jacaylka marka laga salgaado ee uu guur yimaado caruur baa la dhalaa marka waxaad ka dhigtay noloshii caadiga ahayd ee lasoo wada qaadanayay ee laisbaranayay labada qof isdaawanayeen Aha, isku farxayeen marka- la wada marka- joogay marka dambana uba- la- la aqalgelayay ubad la dhalaya baad ka dhigtay hanaankii iyo Ah, nidaamkii uu yaa.
marayay kombyutarka iyo teknolojiyaddu
ee marka barnaamijkaa mas-uuliyadiisa ku saaran tahay aad soo saarayso scriptigiisa markaad computerka ku dhamayso soo diri maysid si aad u akrido studia ula tagto aad iyo aad marka jacaylkuna waa sidaas oo kale oo markuu broseskiisa soo qaato haye ee uu halkii loogu tala gaaro soomaalidu waxay dee utaqaanaa jacaylku inuu yahay guurka ka hore jacaylku dee waa guurka kadib anigu sidaan aaminsanahay waxaan hore magacyo kale u leeyahay kalgacal xiise caashar yacni waxyaalo kaloo fara badan baa jira oo ka horeeya laakiin marka la isguursado unbu dee jacaylka rasmiga ihi bilaabmaa Marka- sababta markaasay kow tahay deetana markaasaa la birint garaynaya ubadkiina sidii waraabla dee
waxaa kaloo ku jirta axmed trijikaroonay imanka dee adduunyadii waxa waxay maraysaa five g bay maraysaa marka waxa weeyaan Ah.
triji waa waa soo macnaa waa berigii hore miya tiriijkii baa markaa ugu sarreeyey waktiga aan sameeyey oo labadii kun iyo labayo tobankii ahayd cabdixakiinow marka waa halkii ugu dambeysay somaliland trigi baa ugu sarreeya oo adeega ugu sarreeya ahaa maantayina dee adbaysi ma qaadanayso Haye, iyadoo haye.
lafteeda u kadeed haystaa Mhm, mhm. bal xubinta alabuurka iyo eesaagayntaina aanu gudbin aynu ku wada nasanno codka eebba naxariisti jannaa ka waraabiye ee fanaankii cumar dhuunla cali
مستحام يا العشاق يا عدو تفحم روحك عمتي تعاتي إذا وعدنا أختنا يد معنا ما هي مقاسي خدي قلبي وبسالي أتكلم نفسي لك غير حتى قلبي غيرتي عن عروشي ذكرني خدي قلبي وبسالي أتكلم نفسي لك غير حذرتك غيرتي عن عروشي يحبني قوي ما ينادي شلون أقوي لك بسلام قوي ما ينادي شلون أقوي لك
aynu intaasi kaga soo gudubno heestaasi oo codkiisa inagu soo gaadhsiinayey fannaankii cumar dhulle cali islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawayska washington hore ugu sii soconno qaybaha inoo hare ee barnaamijkeenna caawana dhegaystayaal waxaynu gebi ahaanba ku soo qaadan doonaa waraysi barnaamijka cawayska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo sameeyey heese doora oo ka mida kuwa muddooyinka dambe aadka loo dhegaysto waxaana uu qaybtan caawa inagula wadaagi doonaa qaar ka mida heesahaasi uu curiyey iyo weliba qisooyinka ay heesahaasi ku arooraan intaa difjirhay xaggeeda gelayd iyo heestaasi qamar qaadaya adeenu intaasi kaga nimaadno waxa weeyaan oo aynaan heesaha intaynaan kaba sii bixinba heestan ninka odayga ahi amaba qofkani wuxuu isu naf ahaan ama qofkan uu ku canaananaya si kale kuma garitide maxaad iiga raagtay ama muddada intaa lagiiga maqnayd maxaad iga raagtay ha ha hees kaloo iyadana waxaa jirta aan kaba fogeynba markaad saa u eegto iyadana dardaaran iyo guubaabo iyo maxaan ku idhaahdaa sidee doontaba udhig maxaan ku idhaha qofkii loo sheegayo oo iyadana la yidhaha soo dadaal sikala kuma garatide wa waxaa la yidhaha faraska waxaa usha loogu dhuftaa haka badiya sooma orta iyaduna waxaan filaya qiyaastii inaanay ka fogeyn baan filaya noloshan waxa aynu wax ka tirinayno o dhan igu wax wax ka hadlaya oo nolosha iyo waaqaca aynu ku jirno ha noqoto dad jecel oo wada jooga ha noqoto qof qofku jeclaa waayey ha noqoto dad jecloo calafku kala qaaday adugu waxa aynu wax ka tirinaa inta badan markay dhinaca jacaylka noqoto dee waa waa marxaladaha aynu ku sugannahay ama wax adiga ku dhacday ha noqoto ama wax qof kugu dhow ku dhacday ha noqoto ama wax bulshada haysata ha noqotee suugaantu waxay ka curataabaa haye xanuunada bulshada ka jira cabdixakiin intaynaan heestaa kuda gelin inta badan waxa la yidhaahdaa qolada psychologigu waxay bilaabinka qofka waxay waxay yidhahdaan qofku wuxuu ka kooban yahay laba shay wuxuu ka kooban yahay bay yidhahdaan jirka iyo ruuxa ama nafta inta badan jirka jirku wuu koraa wuu kobcaa mararka qaar ayaa soo gaara xanuumaa ku dhaca nabaraa ku dhaca wax kasta sidaa jirku uu u korayo mararka qaar u xanuunsanayo mararka qaar dhaawacyadu u soo gaarayaan si lamida ayay naftuna u dhaawacantaa naftu u kortaa u kobocdaa maraaxil fara badan iusoo waxyaabo fara badan soo gaadhaan marka had iyo jeer meelaha irbadda iyo dawadu gaari weydo haye oo waa xanuunadii ha xanuunadii nafta ku dhacayay aad iyo aad marka waxaad leedahay halkan jirka halkan jirka bini aadamka ama la dhayayo ama wax lagu dhajinayo ama la duugayo la masaaj garaynayo ama maxaanku raa dawo la marinayo waxyaabaha inta badan gaari karaa waa sugaantu waxyaabaha gaari ka mid taha nidhaahdo waxa keliya aan odhan
exactly sugaantu waxay ka mid tahay waxyaabaha dawooyinka nafta lagu daweeyo lagu masaaj gareeyo waa blastarkii nafta ah waa in sidaa loo dhayo oo qof walbaba halka halka hiro cunaysa loo xoqo loo xoqo aada iyo aad marka intaynaan heesta saad tilmaantay inaan usoo noqonin waxaa la dad badan isweydiiyaan marka hees la curinayo ama la samaynayo qasab maaha inay dee qofkii abwaankiin ku dhacday ama qofkan curinaya ay ku dhacday laakiinse de qofkii indha iyo dhagaba uu leeyahay de nolosha iyo waaqicii uu dhex joogaa marka waa in lagu saleeyo un miyaa nolosha iyo waaqica markaa jira iyo waayaha ay duruufta dadkaasi la kulmayaane markaa hortaalla oo loo sawro
horta labay u kala baxaysaa midi waa mid ama wax adiga kugu dhacay ama dhacdo adiga kugu dhacday ama dhacdo cid kale ku dhacday adigu mid waa mid aad xaalo ka curinayso wakti la taagan midna waa mid mila awaal ku dhisan aad iyo aad suugaanta dee aan macquulka ahayn laakiin mila awaalka ah waxa ka mid a dee jacayl diidma lagu qoray oo kale weli duuxma loo shudo isna saanta dhawarkiima lagu dheegay feeraha dabanada cad laga saray hadalkiima lagu dhigay oo suugaanta mila awaalka ah aad iyo aad xinjiraan islala rogin midabkeedu dhiin yahay laga dhuray halbowlaha jiraan isdalaroogin midabkeedu dhiin yahay haa laga duray halbowlaha dee qof intaas waxyaabahaas oo dhan samayn kara qof qof dee dartii waxyaabahaas oo dhan u samayn karaa ma jiro qof jirkiisa cad ka mida intuu fatiin soo qaaday oo isbaa ugu jaray dabadeedna magaceegii ku qorayaa dee u malayn maayo in inuu jiro ama ay dee wax macquula noqonayso mid waa mid waa middaa midna wax weeyaan suugaan waaqac ku dhisan oo xaalad markaa taagan sida kulimka aynu ka sheekeynayno oo kale marka horta labadaasi u qaybsantaa
alxub alxaqiiqiga haa inta badanna waxaan anigu door bidataa xaqiiqaa xagga milaawaalka kuma degmin waagaag haddaynu markaa heestii usoo noqonno waxaa si wada jira u qaadaya hoodan cabdiraxmaan iyo mursal muuse waana saanu tilmaanay waa waa gubaaba uun waa waa noloshaasi waaqiciga xaqiiqiga ee nagu gadaaman unbay ku saabsan tahay mise iyaduna sida kuwii horeo kale qis qiso gaara lahayd
waxa weeyaan heesta laftigeyga waxaan qornay maanjiinkiiba ahayd sidaan filayo de horta laba finaano culculus baa qaadaya lamaanina ah maasha allah ilahay isku barakeeyo waana qoys ka mid a qoysaska fankaanu aahaadkiisa uga xidhannahay waana dadaan jecelahay hooniyo mursal de waanay yaro kala fog yihiin oo hodana maraykan bay la degan tahay cabdixakiinow dee mursalna anagu halkana la degan yahay jacaylkuna dee marka la yaro kala fogaado boholiyowgiisa iyo tusilalkiisa iyo xiisidiisu leeyahay marka heesta guud ahaan waxay ka hadlaysaa uun de ii soo didaan iisoo dheeree iga soo habsaamin
marna waaxid waxa weeye aan soo habsaamin marka iyagun qiyaastii dee ku koobnaan maysee waa malaayiin aan idhaahdo ama de intaasoo kuna cid kastoo xaaladaas haysato oo dhan bay ku kooban tahay ayay ka hadlaysaa ha oo inageenaasa laga yaabo in waxa weeyaan ma ama taasi taasi mas-aal baaba ka taagan ba waa la isla dhuuqayaa si kale kuma garatid heestaasi dee ha dee ha inaadeer in carab haddaanad wax jeclayn ama aan lagu jeclayn kun xajiran buu yidhi mood dhagax iska noqo ha marka meel aan ugu haddaama ma jirto
Sarreba, o del que guud ahaana barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aada buu mahadsanyay cabdixakiin maxamuud shirwac oo nala socodsiinayey barnaamijka caweyska washington